إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qori ka furtay askari ka tirsan dowladda federaalka kadib markii ay ku khaarijiyeen magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan qarax ayaa ciidamada dowladda federaalka maanta lagula beegsaday degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose koox gaalo ah oo gubtay kitaabka qur-aanka kariimka ayaa waxaa la rogmaday gaari ay wateen hal ruux ayaa ku dhintay dad kalena waa ay ku dhaawacmeen shil gaari oo ka dhacay xadbeenaadka ay wadaagaan kenya iyo soomaaliya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisimo kala duwan oo ay shishayaha iyo dowladda federaalku ku leeyihiin qaybo ka mid ah shabeellaha hoose iyo gobolka banaadir askarta dowladda federaalka ayaa mar kale magaalada muqdisho ku dilay wiil dhallinyaro ah oo ku shaqaysanaya mootobajaajta kenya iyo etoobiya ayaa dagaal dhaqaale ku hayay degmooyinka soomaaliya ee dhaca xuduud beenaadyada kooxo soomaali ah oo ku xihan kiniisadaha reer galbeedka ayaa ingiriiska ku qabtay barnaamij la yidhaahdo xijaabka dhigista haweenka warka dibaddana weerar lagu dhaawacay ruux yahuudi ah ayaa ka dhacay magaalada alqudus ee dhulka filistiin u diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qori ka furtay askari ka tirsan dowladda federaalka kadib markii ay ku khaarijiyeen magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyagoo sidoo kale weerar qarax ah maanta ciidamada dowladda federaalka kula beegsaday degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta laba howlgal ka fuliyey degmooyinka afgooye iyo beledweyne oo ka kala tirsan gobolka hiiraan iyo shabeellaha hoose hiiraan haddaan ku horeyno waxaa ka dhacay howlgal qorshaysan oo ay fuliyeen ciidamo si gaar ah u tababaran oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo beegsaday askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka oo magaalada laga garanayay goobjoogayaal ayaa sheegay in askariga isagoo sii jeeda la toogtay islamarkaana lagu shanaqay rasaas dhowr ah taas oo keentay in durbadiiba uu goobta ku dhinto intaas kadib ciidamadii howlgalka fuliyey ayaa askarigan ka furtay qori uu watay kadib markii ay xaqiijiyeen geeridiisa askarigan ayaa waxaa lagu magacaabi jiray indhoxaraar dhanka kale degmada afgooyena waxaa ka dhacay weerar qarax ah oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana la xaqiijiyey inuu ku dhintay hal askari halkay ku dhaawacmeen saddex kale howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ah kuwo istaba joog ah iyagoo beegsanaya shishayaha iyo ciidamada ay isgarabsadaan ee dowladda federaalka koox gaalo ah oo gubtay kitaabka qur-aanka kariimka ayaa waxaa la rogmaday gaari ay wateen cabdisamed cabdulaahi ayaa warkan inoo faahfaahinaya warbaahinta ka howlgasha dalka norway ee qaaradda yurub ayaa baahisay muuqaal ay kasoo muuqanayaan koox gaalo cunsuriyiin ah kuwaasoo ay la degtay islaam naceybka raggan ayaa meel laami ah waxay ku gubayaan kitaabka qur-aanka kariimka iyagoona ku jeesjeesayey xilli ay arrintaasi ku howlanayeen ayaa waxaa ku yimid rag kale oo muslimiin ah kuwaasoo dagaal la galay gaaladii kitaabka gubaysay markii ay xaaladdu ku dhanaanaatay kuwii kitaabka gubaya ayaa waxay ku carareen gaariyar oo nooca raaxada ah muuqaalka ayaa waxaa lagu arkayaa raggii muslimiinta ahaa oo gaari kale ku ceyrsanaya gaaladii kitaabka gubtay lama oga khasaaraha gaaray raggii kitaabka gubayey waxaana sidoo kale la aqoonsanin gaar ahaan deegaanka ay kitaabka ku gubeen oo uu falkan ka dhacay booliiska waddankaas ayaa arrinta soo fargeliyey waxayna mar walba booliiska waddankaas difaacaan cunsuriyiinta geysata falalka lagu muujinayo islaam nacaybka waddanka norway ayaa horay marar badan waxaa goobo fagaaro ah lagu gubay kitaabka qur-aanka kariimka hal ruux ayaa ku dhintay dad kalena waa ay ku dhaawacmeen shil gaari oo ka dhacay xadbeenaadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya maxamed daahir calisow ayaa qodobkan inoo faahfaahinaya gaari nuuca raaxada ah oo ka soo baxay xerada dhagaxley ayaa rogmaday xilli uu ku sii jeeday magaalada dhuubley gaarigan oo ahaa nuuca loo yaqaano saksid ayaa waxaa saarnaa kow iyo toban ruux oo toban ka mid ah ay isku qoys yihiin kuwaasi oo ka soo jeeda magaalada saakow ee wilaayada jubbooyinka darawalka ayaa si xowli ah u kaxaynayay gaariga si uu rakaabka ugu wareejiyo gaari kale oo yiilay boosteejada dhoobley kaasi oo ku soo jeeday magaalada saakow ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka shilkaasi oo shalay gelinkii dambe dhacay waxaa ku dhintay allah u naxariistee hooyo la odhan jiray xabiibo maxamed cusmaan hooyo xabiibo oo ku soo jeeday saakow oo ay ku nool yihiin ubadkeeda ayaa waxa ay salaan u aaday qaar ka mida carruurta ay dhashay oo ku nool xerooyinka ku yaala dhulka n f d ee kenya haysato sida ay ii xaqiijiyeen ehelkeeda guuleed bilow xulbaale oo ka mid ah toddoba ruux oo wiilal iyo gabdho isugu jira oo ay dhashay hooyada geeriyoota ayaa idaacadda alfurqaan kaga warbixiyey siduu u soo gaaray shilkan sababay dhimashada iyo dhaawaca ee ay ku dhimatay hooyadii anigoo ah guuleed bilow xulbaale oo degan degmada shaakow waxaa shalay gelinkii dambe cabaaro toban iyo kow saaca waxaa la ii soo sheegay hooyadii oo shaakow xaggeed usoo socotay waxay ka soo baxday dhagaxley markaas ayaa nin qaraabanahay isoo wacay niyow guuleed asalaamu calaykum wacalaykum salaam hooyadaada gaariga macnaha nala gaduumay wuxuu yidhi niyow gaariga xawli u socday ayna shirka hore ayay fuushay daaqida u furantay daaqidii waxaa ka dhufatay qoorta marka hooyo aniga aad iyo aad baan ugu laxunay hooyadii aad baa u jeclaa naxariista janna allah ka waraabiyo dadka shilkan ku dhaawacmay ayaa lala tacaalayaa xaaladooda caafimaad waxaana sida ay dadkaasi wax u soo gaareen nooga warramay guuleed bilow xulbaale hooyo marka laga yimaado dad kale oo wax ku noqday ma maqasheen haa aad iyo aad aad iyo aad aad macnaha dad qaraabo ana waa jiraan waa oday oo adeerkii ah oo cali sheeni la yidhaahdo oo macnaha wax ku gaaray waxaawaye fiiraha wax ka gaareen jilibkan waxaa ka gaaray haya xawishowna waxaawaye labada farnyood macnaha aa ka go'day wiil oo aadan shiraal dhahayo oo anaga adeerkay u dhalayna jug aa fiiraha ka gaaray waxaa waaye dhiigo mataqay hadda alxamdulilah isbitaal oo dhagaxliga ku jiraan dhammaantood kulligood reer saako saako u soo socdaan waan isku qoos waan aad iyo aad isku qoos waay kulligood waa isku qaraabada lewe qaraabada lewe ayaga lewe soo kirasa gaarigan cabdirashiid oo xidid la ah qoyska oo aan kula kulmay guriga ay hooyada ka baxday ayaa sheegay in hooyo xabiibo ay ahayd hooyo wanaagsan oo isku haysay qoyska inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun kolley hortase waa ninka walaalkay siduu kuu sheega waay maamadan annaga waxaynoo ku maqnayd safar haddana waxay ku soo socotay gurigeedii tacsiidaana siduu ninkan kuu sheegay kow iyo toban sac ayna soo gaartay ilaa iyo haddana waa taan aan u taagannahay meesha aan wada joogno dee annaga dhan sabar iyo iimaan allaha naga siiyo dadkii wax gaarayna meesha hadda toban iyo dhowr qofaana noo sheegay isku qoosayna u badan yihiin taariikhda hooyo ka war maxaa ka taqaanaa ku xusuusataa taariikhda hooyaha dee waa sidii ninka walaalkayga kuu sheegay ninka hooyai aaba gurigan u ahaa waay gurigan waxaan ku noolay muddo saddex sana ah ayadaan hooyanoo aheed ayadaan aabanoo aheed si kastaba ha ahaatee shilalka gawaarida ee ka dhaca kenya iyo dhulka kenya xoogga ay ku haysato ayaa waxaa loo aaneeyaa waddooyinka oo burbursan xirfad la'aanta iyo mas-uuliyad darada darawallada kaxeeya gawaarida rakaabka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisimo kala duwan oo shisheeyaha iyo dowladda federaalku ku leeyihiin qaybo ka mid ah shabeellaha hoose iyo gobolka banaadir cabdisamed cabdulaahi ayaa warkan mar kale inoo faahfaahinaya banaadir qaybaha ay kaga sugan yihiin askarta dowladda federaalk ee la weeraray waxaa ka mid ah fariisin ay ku leeyihiin xaafadda roobda iyo deegaanka ka xadaya duleedka magaalada muqdisho waxaa sidoo kale habeenkii xalay weerar qarax loo adeegsaday lala beegsaday fariisinka askarta dowladda federaalk ay ku leeyihiin saybiyaano ee degmada hodan sidoo kale deegaanka ceelasha biyaha isna waxaa ka dhacay weerar qarax ah oo lala beegsaday ciidamadan dhanka kale shisheeyaha haysta gobolka shabeellaha hoose ayay askarta mujaahidiintu weerareen saldhigyada ciidamada shisheeye lagu weeraray waxaa ka mid ah mid ku yaala degmada qoryooley iyo sidoo kale mid ku yaala buundada yar ee degmada afgooye oo ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka
askarta dowladda federaalka ayaa mar kale magaalada muqdisho ku dilay wiil dhalinyaro ah oo ku shaqaysanaya mootobajaajta haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya magaalada muqdisho waxaa kusii xoogeysanaya dhibaatada ay ciidamada dowladda federaalka ku hayaan bulshada ku nool caasimada ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho waxay ku dileen wiil dhalinyaro ahaa oo kamid a wadayaasha mootobajaajta askarta dowladda federaalka ayaa si bareera u dilay wiilkan dhallinyarada ah waana kuwan qaar ka mid a dadkii goobjoogga ahaa oo ka warbixinaya sida ay wax u dhaceen asagoo la leeyahay nin meedaa meeshaan ka dhacay xabadaha nin meeshaan lagu riday xabadihiyaa nin ku fakadaa la yidhi meedkii asagoo la qaadayaa imid afar labaatan saacan meeshaan anaa ka shaqeeyo meesha hadda ujeediinna waa iskool dhagax tuur aniga meeshaan kaag dhowaayey meelahan dhowaan joogay xabadaha maqlee xabadaha markaan maqlay aan ku soo cararay goobtoo jaamiceed iyo waxaan ku kulmay askaroo meesha sii gudbayso iyo waddada furteen xabado ku sii rideen kadib markii waxaan la arkay wiil meed oo mood saaran sidoo kale qaar ka mid a mootobajaajleyda ayaa aad u xambaareeyey dilkan iyagoona soo jeediyey in la iska difaaco askarta dowladda federaalka ee dhibaatada ku haysa bulshada habeenkii waddooyinka waa lala xidhaa saasaytaana taxsiyaa wadnaa laakiin haddaana mawtaaley war aan tashanno xal aan samaynno war ciidan aan samaysanno ninka markuu nin diro luuqas markuu baxo mawtaaley waan arna inta luuq xaafida mawtaaley anaka waynoo kooban tahay qole biskoola kaadin ninka meesha aan gudinno maxaa yeele hooya maanta oonayso hooyo kale maanta inay cimigeeda qarsanaysa wax layska yeelaya male war mawtaaley maanta xal keliya noo fur waxay waxay tahay ciidan aan samaysanno xal mayenne xal waa keeni karna war xal na keenno bilow anshoor waa naga qaadaa haddii waxay anaga qaadiriibna waa na diilaa sii walba waa haddii waxay rahdala kukulilaadaa waa naga diilaa waxaan samayna male meeshii saan waaye ilaa saan waaye waxaan qabana ma leh qaar ka mid a ehlada wiilka ay dileen askarta dowladda federaalka ayaa dhankooda ka hadlay dhibaatada uga timid askarta dowladda federaalka wiilkaas carruuruu ka tegey waa xoogsato cid uma maqno ceel uma qadno allaahu akbar aan leenahay ilaahay ha noo soo dhici xaqeena ilaahay ha noo soo dhiciyo carruurtaas marar iska masaakiinta ah inuu helo cadaalad ma doonayno inaa ilaa iyo xad inuu noogu jiro farinjeer oo ilaa iyo cadaalad uu ka helo inaana maaragtay ana maaragtay inaan aasin ayaan ku aan ku qaadanay aan go'aan ku qaadanay haddaan nahnay walaalihii la dhashay ehelkii qaraabadii asxaabtii ilaa uu cadaalad ka helo walaalkii xukun sheekh axmed wuxuu ahaa walaal aan muddo ceesho milax ahayn dhiibliya dhiibliya anay ii taabanaysaa marna la duugaayo maalin walba qofaa la dilaa maalin walba meedaa dhacaayo ilaa hadda wax ka daba tegaayna midna ma hayno katotuur ma ka bixi karno qof ninaa naga dhintay hadda waxaan gelinaynaa fariij mana duugi doono ilaa cadaalad aan ka helno ciidamada dowladda federaalka ayaa marar badan sidaan oo kale u toogtay wadayaal mootobajaaj iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoona waddooyinkii lasoo dhaafay ay magaalada muqdisho ku soo badanayeen dilalka ka dhanka ah dadka rayidka ah kenya iyo etoobiya ayaa dagaal dhaqaale ku hayay degmooyinka soomaaliya ee dhaca xuduud baanaadyada maxamed muude ayaa warkan inoo faahfaahinaya
degmada buul xaawo oo ka mid ah degmooyinka gobolka gedo ee xiga dhanka xuduudbeenaadka ayaa waxaad moodaa dhul ay maamusho dowladda kenya beled xaawo waxaa muddo soddon sano ah mamnuuc ka ah lacagta shilin soomaaliga waxaana ka shaqeeya lacagaha etoobiya iyo kenya waa kan mid ka mid ah ganacsatada degmadaasi oo ka waramaya waagaas lacag soomaali inta iyadoo ka shaqaynaysa dadku waa wada qaxeen magaalada faaruq bay noqotay kenya galan dadki dadki waxay soo noqdeen ayagoo kenya wato horsaasay ku dhalatay in lacag kenya ka shaqayso balaxaw maya laguma sarifayo lacag soomaali hadda hadda lamama sarifaba waa dhexdaas waa la sarifi jiray lacag hadda lamama sarifaba lacag soomaaliyada waxay noqotay mid dhammaatay oo meelo badan laga diiday marka halkaa maba ka shaqaysaba wax oo ay leedahay ma laha marka lacag kenya iyo doolar baa meeshaan ka shaqeey lacagta hadda waxaa la sarifaa lacagta etoobiya iyo lacagta kenya saddexdan wax duudba lacagta ka shaqaysa ayay leeyihiin waay etoobiya kenya iyo doolar waay degmooyinka dhaca xuduudbeynaadyada waxaa aad saameyn ugu yeeshay etoobiya iyo kenya iyaga oo ka faa'iidaysanaya maamulada ka jira qaybo ka mid ah waddanka kuwaas oo qudhooda ay saameyn xoogan ku leeyihiin degmada beled xaawo oo ka mid ah degmooyinka gobolka gedo ee xiga dhanka xuduudbeynaadka ayaa waxaad moodaa dhul ay maamusho dowladda kenya kooxo soomaali ah oo ku xiran kiniisadaha reer galbeedka ayaa ingiriiska ku qabtay barnaamij la yidhaahdo xijaabka dhigista haweenka waxaa waayahan isa soo taraya dadka ka baxay diinta islaamka ee ku dhiiranaya aflagaadada diinta islaamka kuwaas oo ku xiran kiniisadaha wadamada reer galbeedka haweeney baadariyad ah ayaa magaalada london ee dalka ingiriiska kulan ugu samaysay nin oday ah oo lagu magacaabo nuuradiin faarax ninkaasoo horay qoraallo ugu aflagaadeeyey xijaabka waxaa ag fadhiyey dad mashruuca la dagaalanka xijaabka aada uga shaqeeya oo ka yimid hargeysa islamarkaana uu ka mid yahay guddoomiyaha xarunta dhaqanka ee hargeysa waxaana kulankan lagu dhiirigelinayay in la xoojiyo la dagaalanka xijaabka ninkan xijaabka ku xadgudbay oo ay ag fadhiso haweenay u dhalatay dalka ingiriiska ayaa aada u bogaadiyey mashruuc ay u bixiyeen hukadhigista dumarka soomaaliyeed wuxuuna ku faanay in hooyadii aanay weligeed xijaaban sida uu hadalka u dhigay minneabolis baan tegey meel baan ka hadligay buugga kabarka ayaa waxaa ku yaala gabar xiran aragtay teendhadii waa lay weydiiyey aniga aniga waxaan idhi hooyaday hooyaday weligeed shuka ma xiran dadaannu qaraaban nahay baa jira walaasha hooyaday walaasheed baa waxay dhashay gabdho iyo wiilan gabdhahaasaan ku naqiinay shukada xiran ninkan ayaan wax aqoon ah u lahayn diinta islaamka wuxuuna sheegay in hooyadii ay islaam ahayd ayna dukan jirtay lix salaadood tan oo muujinaysa in uusan xataa aqoon salaadaha shanta ee afraadka ah marka hadda zaki hadduu yidhi soomaaliya pre-islamic bay ku jirtay hooyaday ma pre-islamic bay ahayd hooyaday islaamkay maalin waliba lix ma lix lix bay tukan jirtay salaada islaamnimadii is it defined by the clothes that we wear or is it inama alacmaalu binniyah inama alacmaalu binniyah sumaali marka yaanan isku darin waxyaalo badan oo waxa jiraan isku dardarnay
wuxuu horumar iyo nimco ku tilmaamay gabdhaha aan xijaabanayn oo la daawado waxaa kale oo uu si toos ah ugu dhiiraday diinta islaamka wuxuuna sheegay in hadda aanu dalka ka jirin islaamkii uu yiqiinay sida uu hadalka u dhigay ma aqaan ruuxan hadaayadii u sheegay waxaan lahaa wahaabi ruuxa marka la yidhaahdo cay bay ahaan jirta hebel hebel waa wahaabi haddii la yidhaahdo hadda waxay noqotay ammaan diintanadii runta ahayd oo saxa ahayd oo guntiinada lahayd ee masaafada ahayd
Thank you very much. Um, for those of you who s- don't speak Somali, you may have gathered that it's a very fascinating discussion.
xijaabka ayaa ah mid waajib ah oo ay diinta islaamku amartay inay haweenku qaataan alle ha u naxariistee sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo ka hadlaya ayaa wuxuu yidhi marka alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala yaa ayuha nabiyu nabigiiyo qulla liaswaajika haweenkaaga ku dheh wa banaatika gabdhahaaga ku dheh iyo wa nisaa'i lmu'miniina mu'miniinta dumarkooda fiiri had haweenkaaga gabdhahaaga adaa xilgaara ka saaray haweenka macnaha ahlu iimaankana sidaasoo kale waxaad ku tidhaahdaa faarixiya oo laadlaadiya waylaadlaadihaan markaas calayhina korkooda min jalaabiibihina jalaabiibtooda xaggooda uga laadlaadihayaano markaas way fulinayaan arrin daalika kaasoo inay ku dushooda ku laadlaadiyaan jalaabiibtaasoo wejigooda iyo jirkooda ay qariyaan yaa adnaa dhawi badan an yucrafa in la garto sa inay isu asturaan oo falaa yu-udayna marka aan la dhibin haweenka calmaaniyiin iyo mulxidiin ku wax bartay dalalka reer galbeedka ayaa waayahan ku dhiiranaya aflagaadaynta diinta islaamka qaarkood ayaa xilal sarsare ka haya dowladda federaalka iyo maamulada kale ee ka jira qaybo ka mid ah waddanka halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan iminkana warka dibadda weerar lagu dhaawacay ruux yahuudi ah ayaa ka dhacay magaalada alqudus ee dhulka filistiin wiil dhalinyaro ah oo u dhashay dhulka muslimka ah ee filistiin ayaa weerar loo adeegsaday mindi ku qaaday gaari bas ah oo ay la socdeen dad yahuud ah oo ku sugnaa bariga magaalada barakaysan ee alqudus sida ay sheegayaan warbaahinta maamulka yahuudda wiilka falastiiniga ah ayaa tooreeyey ruux ka mid ah dadka yahuudda ah ee xoogga loogu deegaameeyey dhulka muslimka ah ee falastiin warbaahinta ku hadasha afka yahuudda ayaa intaas ku dartay in ninkan yahuudiga ah ka dhaawacmay qaybaha sare ee jirkiisa xaaladiisuna ay tahay mid halis ah ciidanka booliska yahuudda ayaa sheegay in nin hubaysan oo yahuudi ah oo ka agdhowaa halka uu weerarku ka dhacay uu toogtay wiilka mujaahidka ah ee fuliyey howlgalkan fariidka ah xarakada xamaas oo ka mid ah kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ayaa bogaadisay camaliyadan lagu beegsaday ruuxan yahuudiga ah waxayna sheegtay in howlgallada noocan oo kale ah ay yihiin fariin adag oo ay dadka reer falastiin u gudbinayaan gumaysiga yahuudda marar badan dhulka falastiin waxaa ka dhacay weeraro keligii duulnimo ah kuwaas oo ay fulinayaan dhallinyarada muslimiinta oo diidan gumaysiga yahuuddu ku heestaan dhulkooda warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna waanageynta